galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur ibraahim bal inta aanan u gelin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen noo soo qabo mid ka mid ah heesaha aan dhegaystayaasha ugu talagalnay galabta nuurow waxaan dhegaystayaasha u soo qabanayaa heesta dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil qaliinle ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadan hilaaci waa qalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadhadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye haddaganay hooydaadoy maahun gowdooda cali haddaganay hooydaadoy kudagaalimayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaalimayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geelu waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqotay toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda cali hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda cali degalada dushoodiyo degmadaadu yara bixi duldadad mar soomari dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushoodiyo duuladkaadu yara bixi duudadaad mar soo mariye dhulka daawan doonta dunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dabku soo yidhaahe waa inaad ka durugta cayan laysku keendirin nacabyuna kala dirin
haddii aan dhammaalada bilowno dhammaalkan waxa uu noogu yimid cabdixakiim maxamed warmahaye iyo cabdiraxmaan muhaab macalin nasteexo muhaab macalin nafiiso mahaab macalim iyo aaniso mahaab macalim adeero maxamed macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sadrar macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo xikam macalin yuusuf xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdinaasir macalim yuusuf iyo xaaskiisa cabdishakuur maxamed macalim iyo xaaskiisa adeer hilaal macalim yuusuf iyo ayayusacadiyo nuur ibraahim eedo sakiya macalim yuusuf iyo caruurteeda abti cabdulaahi nuur ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aaminaha xasan cusmaan iyo caruurteeda iyo aaminaha cabshir cabdi xasan iyo caruurteeda qoyska reer macalim yuusuf sheekh iyo reer abti cabdulaahi nuur ibraahim waxa ay jecel yihiin iyagoo ku sugan baydhabo boosaaso iyo mandheera iyo gobolka bay in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan adeer muxaab macalim yuusuf iyo eedo raxma cabdulaahi nuur oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaado oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin warqadda dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyanaley cabdi iyo abaayo cayni abuukar abaayo nimco cusmaan aboowe daahir cusmaan aboowe muscab abuukar abaayo sacdiye sheekh cabdi nashaad cabdiraxiim abaayo carfoon macalin aadan iyo caruurteeda aboowe cabdiraxiim sheekh cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed xasan iideyste waa ku salaama saaxib waxaa kaloo dadka diraya warqadani ku jira aaba sheekh cabdi maxamed cusmaan dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed iyo deeqo cusmaan xasan nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis gabadhaasina waxaa loo bixiyey mumtaaz mumtaaz waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhankii heesaha aan dib ugu laaban
dadku waa igu diimay eedoqonaa lay mooday dadku waa igu diimay haadoqonaa lay mooday dugsigaygina diiday diinkii aan baranaaye duurka maanu kacaa dugaata maa idiley mase waadi daaweena daanduloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa imise waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa imise waan ka durkaa deeq wixii dalka yaallo dhahabiyo duunyo deeq wixii dalka yaallo ha dhahabiyo duunyo anigoo kula dooni haa adigaa iga diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daaweyna daandulooba darkaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dib inaan wada daahno hadda macaaga ma diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa i diley mase waadi daawe daandulooba dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa anaa waxu doontay dabaal anaa oldaahay damiin anaa waxu doontay dabaal anaa oldaahay dudun anaa u dacwooday dabaan anaa isku deeyey duurka maan baxaa dugaagta maa i dilay mase waa didaaweyn haddaan duloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa ee mase waan ka durkaa naa intaan lay duugin kaali wax ila doono naa intaan lay duugin kaali wax ila doone duqi waa soo diiday doonistii loo geeyey duurka maanu kacaa dugaagta maa i dilay mase waa didaaweyn haddaan diloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa ee mase waan ka durkaa dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dib inaan wada daahno hadda macaaga ma diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa i dilay mase waad i dhaawey haddaan duloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa dadka waa igu diimay eedda qonaa la imooday dadka waa igu diimay hadda qonaa la imooday dugsigaygi nidaayey diinkii aan baranaayey duurka maanu kacaa dugaagta maa i dilay mase waad i daaweyn haddaan duloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa
dhebaalkan wuxuu noogu yimid cabdulaahi xasan nuur iyo qoyskiisa saare xasan nuur iyo qoyskeeda iyo maryan xasan nuur iyo caruurteeda raxmo xasan nuur iyo caruurteeda nuur xasan nuur iyo qoyskiisa dhammaan reer xasan nuur dhammaan reer muuse jilcow iyo reer iyo reer cabdi bannaan waxaana ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed muuse jilcow iyo xaaskiisa saare maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasi oo loo bixiyey axmed sidoo kale waxaa hambalyo taallo mid ah ay u dirayaan nimco xasan nuur iyo saygeeda cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo wiil uu iyagana ugu dhashay isla magaalada jowhar wiilkaasi uu loo bixiyey usaama waxa ay leeyihiin wiilashaasi axmed iyo usaama soo barbaara noqda kuwii waalidkood dalkooda iyo dadkooda waxtara aamin ayaan leenahay heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa heesta halkudhinkeedu yahay guushaada waxaa qaadaysa fanaanada deeqo cali mire deeqo bilan waa ereyadii abwaan jaamac baashe shaywaal iyo laxankii siciid qalinle iyo weliba muusigii maftuux cadceed guushaada ruux naceeb hadduu gaab isula rabo inta kuu gargaartee gurmanaysa baab badan gurmanaysa baab badan guushaada ruux naceeb hadduu gaab isula rabo inta ku gargaartee gurmanaysa baab badan gurmanaysa baab badan gabka nacabku kaa galay lidinkaama goyse garag koo kordhaayo gulbaabay ku tahay gabkanacabku kaa galay lidinkaama goyse garad koo kordhaayo gulbaabay ku tahay gulbaga gulbagabay ku tahay geediga hayaankiyo halka gaad is leedahay ruuxii ku kaasiray ha u qaabin weligaga noqo ruux la dabagalo noqo ruux noqo ruux la dabagalo geediga hayaankiyo halka gaad is leedahay ruuxii ku kaasiray ha u qaabin weligaga noqo ruux la dabagalo noqo ruux noqo ruux la dabagalo guuluhu wuxuu qoray gees looma dhaafe ruuxii gacan ku siiyo cadowgaada kala garo cadowgaada kala garo guuluhu wuxuu qoray gees looma dhaafe ruuxii gacan ku siiyo cadowgaada kala garo cadowgaada kala garo wacashada wixii tagay gadal haw jalleecine dhaligoolashaado go'ankaada meel mari go'aankaaga go'aankaaga hadda meel mari go'ashada wixii tagay gadal haw jaleecine dhaligoolashaado go'aankaada meel mari go'aankaaga arkayo halkad gaadh is leedahay ruuxii ku gaasiray ha u baabin weligaaga
markanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulqaadir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa fartuun daahir mire xuseen xaaji gate iyo xaaskiisa cabdinaasir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa saadiq daahir mire sahre daahir mire iyo xuseen cilmi cali oto dheere xaaskiisa xaawo xasan diiriye xaawo sharaf waxaa kaloo dadka diraya ku jira xaawo eer kalo iyo siraad xasan diiriye dahabo xasan diiriye looro xasan diiriye isageeda cabdi cali warde cabdulqaadir daahir cabdicasiis maxamed cali iyo xaaskiisa faadimo xuseen saalim daahir maxamed diirshe saylaqo iyo sayid sheekh axmed suufi qoyska reer daahir sheekh saciid iyo qoyska reer cabdulaahi sheekh saciid xaaji gate qoyska reer daahir mire iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee magaalada muqdisho dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi sheekh saciid iyo ubaxa daahir sheekh saciid oo meherkoodu uu ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alla kala siiyo aamiin waxa uu dhambaal nooga yimid abshir aadan maxamed dalmar iyo maxamed suubow cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi iyo ciise maxamed isaaq iyo xuseen bilow xuseen iyo xasan xuseen xasan iyo ibraahim sheekh axmed iyo xasan manuur maxamed iyo leylo maxamed nuur iyo leyle saalim cabdulle cabdiraxmaan cali albaarixi iyo dhammaan asxaabta waxay joogaan dhammaan soomaaliya iyo dunia daafiyada waxayna taaniyad gaarsiinayaan ismaaciil albaarixi iyo salma nuura cali oo ku aqalgalay degmada bardaale ee gobolka baay waxayna leeyihiin arooskiina aamin heesta aan barnaamijka kusoo xiri doonno waa dahabo waxaana ku luuqeynaya fanaanka shariif cabdalla iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
wandalaydahaydaahabo wardaanahaygii dayaco oo duhur walbana daharta aadunbaaban dulmehera duufaankaana haygu diilin daayar luulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya oy dahday ii diyaargaro adanku doonaya duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii dayriye haygu dirin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaargaro adanku doonaya oy dahday ii diyaargaro adanku doonaya ishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo oo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu dielin daaladaydii daayara loolii soo degey i dadaale yayla doono wayga daahde daanahaygii daahday ii diyaarigaarood doonaya hoy daahday ii diyaarigaarood doonaya waxaan dumar didayo wara aadunbanka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygooddeedin iladu huldaayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga daahde daanahaygii daahday ee diyaarigaaroodan ku doonaya hoy dhahday iyo diyaarigaarood doonaya intaanan dadka hosla haadeerisi noqon dadyahow andaha waadu daaladay ee ayaadunbay daadiye dawaadaydii haydheelin daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga daahde daanahaygii daahday ee diyaarigaarood doonaya hoy daahday ee diyaarigaarood doonaya haydaahabo wardaanahaygii dayaco dukur walbana daharta aadunbaaban dulmehera dufankaanahaygu diilin daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga daahde daanahaygii daahday ee diyaarigaarood doonaya hoy dhahday iyo diyaarigaarood doonaya war aadunbanka doortayo humila janta diinawa anigan ku diyaariyo haygooddeedin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga daahde daanahaygiye daahday diyaargaaro cadankoonaya hoydhaaday ii diyaargaaro cadankoonaya